halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa waxyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil waxaannu dhegaystayaal habeen hore soo gunaanadnay cutubkii afartan iyo siddeedaad waxaanan idin bilownay horudhaca cutubka sagaal iyo afartanaad oo aynu ku soo aragnay in israa'iil ay ahayd addoommadii rabbiga waxaana lagu soo kaamilay masiixa caawana waxaannu ku bilaabaynaa cutubka sagaal iyo afartanaad maaddada ugu horraysa oo qusaysa wadaxaajoodka masiixa iyo dunida haddaba waa waxyi nebiyeed horay loo sii sheegayo wadaxaajoodka dhex maraya masiixa iyo dadka dunida haddaba waxaa cutubkani uu ku furmayaa khudbad ciise masiix uu soo jeedinayo iyadoo laba-iyo tobankii xertiisa ahaydna ay dhegaysanayso isagoo jooga galilii cutubkan ayaannu ku arkaynaa masiixa oo noqonaya badbaadiyihii dunida waxaa kaloo cutubkani uu xaqiijinayaa inaan israa'iil la dayrin balse wuxuu sii xaqiijinayaa inay dhulka ku soo noqon doonaan wax loo dhigo la heli maayo khudbadan sayid ciise masiix marka la eego diimaha dunida waxaa inta jooga mid eegaya dunida wuxuuna u eegayaa sida isagoo ah addoonkii rabbiga oo noqonaya badbaadiyaha dunida diin weliba waxay ku biyashubanaysaa qowmiyaddii keentay oo waa shay qabiil ku dhisan ama qowmiyad ama qaran marka la eego ilaahyadooda hase yeeshee hadallada qoran ee ilaah waxaa ka dhex iftiimaya ilaah oo isaga ah abuuraha dunida iyo kan aadamiga soo furanaya arrinkan hubaasha ah ayaa wadaxaajoodka ina hor yaalla ka dhigaya mid xusuus mudan waxaanan ka bilaabaynaa haddaba meeriska cutubkan afartan iyo sagaalaad aayaddiisa koowaad baalka sagaal boqol shan iyo soddon ee kitaabkii ishaaciyah oo qayb ka ah kitaabka axdigii hore waxaana qoran sida tan gasiiradahow bal imaqla dadkiinna fogow bal idhegaysta rabbigu wuxuu iiga yeedhay maxalka oo uurkii hooyaday ayuu iga soo magacaabay masiixa ayaa wuxuu haatan u yeedrayaa qaramada dunida oo dhan inay maqlaan isaga haddaba magaca masiixa waxaa la siiyey intaannu dhalan ka hor magacan ayaa haddaba dunida oo dhan lagu wacdinayaa waana magaca badbaadiyaha oo duniduna waxay u baahan tahay badbaadiye weli waxaannu ku guda jirnaa meeriska cutubkan sagaal iyo afartanaad waxaanan eegaynaa iminka aayadda labaad oo leh oo afkaygana wuxuu ka dhigay sidii seef af badan oo kale oo hooska gacantiisa ayuu igu qariyey wuxuuna iga yeelay sidii fallaar fiiqan oo kale oo gabooyihiisa ayuu igu xaseeyey haddaba seefta afaysan ee ka soo baxaysa afkiisa waa hadalladii ilaah oo cadowgiisiina waxay yidhaahdeen markii ay maqleen hadalladii ilaah ee afkiisa ka soo baxayey ninna uma hadlin weligii sida ninkanu u hadlay waxaana tixraacaasi uu ku qoran yahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddobaad aayadda lix iyo afartanaad waxaa kaloo kitaabka muujinta uu leeyahay sida ku qoran cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad oo leh sida tan oo afkiisana waxaa ka soo baxay seef af badan inuu ku laayo qurumaha oo wuxuu iyaga ku xukumi doonaa ul bir ah oo wuxuu ku tumay macsaradii canabka ee xanaaqii caradii ilaaha qaadirka ah haddaba waxaa inta yaalla xukun qurumaha ku soo degaya waxaana xukunka ku soo dejinaya hadalladii ilaah bal haatanna waxaad eegtaa sida loo carabaabayo addoonka sida ku qoran cutubka sagaal iyo afartanaad aayadda saddexaad oo leh sida tan oo wuxuu igu yidhi israa'iilow waxaad tahay addoonkaygii oo waan kugu ammaanmi doonaa haddaba taasu waxay saamaynaysaa reer banu israa'iil iyo weliba masiixa oo ay ku soo biyo shubanayso haatan bal dhegayso hadalladan caaqibada leh sida ku qoran cutubka sagaal iyo afartanaad aayadda afaraad oo leh sida tan markaasaan idhi wax aan waxba ahayn ayaan u howshooday oo xooggaygiina waxaan ku dhammeeyey baabba iyo wax aan waxba ahayn laakiinse gartaydu waxay la jirtaa rabbiga oo abaalgudkayguna wuxuu la jiraa ilaahayga inkastoo masiixa la diiday oo ay u muuqato in howshiisiina uu ku khasaaray haddana wuxuu ku kalsoon yahay ilaah welibana dhimashadiisii ayaa ammaan ilaah u keenaysa bilxaqiiqa waa guushii ugu weyneed ee abid lagu arkay dunidan waxa cutubkan lagu adkaynayo waxa weeye silicii qaaddunka ilaah oo markii hore ee uu yimid ma uusan ururinin israa'iil maadaama ay isaga diideen wuxuuse dhammeeyey wakhtigaasi badbaadadii dunida oo qorshihii ama dantii ilaahna layskuma hortaagin danniga qaldan ee bini'aadanka haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan sagaal iyo afartanaad ayaannu eegaynaa aayadda shanaad waxaana qoran sida tan oo haddaba rabbigii uurka hooyaday iga soo sameeyey inaan isaga addoon u noqdo si aan reer yacquub isaga ugu keeno oo reer banu israa'iilna ay isaga ugu soo wado ururaan wuu ila hadlay waayo anigu rabbiga hortiisa waan ku sharaf badnahay ilaahayguna wuxuu ii noqday xoog iyo itaal waxaa haddaba inta yaalla oo aan kuu soo gudbinayaa qidco qira weyn marka la eego hadalladii ilaah sida ku qoran cutubka sagaal iyo afartanaad aayadda toddobaad ee baalka sagaal boqol lix iyo soddon ee kitaabkii ishaaciyah oo qayb ka ah axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rabbiga ah bixiyaha reer banu israa'iil iyo kooda quduuska ah wuxuu ku leeyahay kan dadku quursado oo qurumuhu karxaan oo ah taliyayaal addoonkood boqorraa arki doona oo sara joogsan doona oo weliba amiiraa sujuudi doona waana rabbiga aaminka ah oo ah kan quduuska ah ee reer banu israa'iil oo ku doortay aawadiis haddaba waxaa la mid ah aayaddantii rasuul bawlos uu ku qoray warqaddiisii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad markaasoo rasuulku u lahaa sida tan haddaba haddii dhicitaankoodii yahay taajirnimadii dunida liidnaantoodiina tahay taajirnimada qurumaha kale dee buuxnaantooduna inteebay sii badin doontaa taajirnimadii haddaba in reer banu israa'iil ay diidaan masiixa ayaa keentay in injiilku uu soo aado dhulka darafyadiisa haddaba bal qiyaas sida ay u ahmiyad ballaaran tahay marka ilaah mustaqbalka reer banu israa'iilna soo ururiyo bal iminkase aynu eegno maaddada qusaysa sida ilaah uu ula xaajooday reer banu israa'iil oo waxyi ah halkan ayay ka bilaabanaysaa waxyiga ku saabsan soo celinta reer banu israa'iil waa marka ilaah dhulka darafyadiisa uu ka soo ururin doono haddana aayado dhowr ah ayaan ka soo qaadanayaa qaybtan waxaanan ugu hormarinayaa aayadda siddeedaad ee isla cutubkan afartan iyo sagaalaad waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay wakhti la aqbalay ayaan kuu jawaabay oo maalintii badbaadintana waan ku caawiyey waanan ku ilaalin doonaa oo axdi ahaan baan dadka kuu siin doonaa inaad dhulka hagaajisid oo aad ka yeeshid inay dhaxlaan meelihii hantida ahaa ee baaba'ay ilaah wuxuu maqlay baryadii masiixa oo kii qurumaha dartood loo qodbay ayaa noqonaya kan boqorradu ay u sujuudaan oo welibana jilib waliba uu u sujuudayo rabbigu wuxuu leeyahay wakhti la aqbalay ayaan kuu jawaabay oo maalintii badbaadintana waan ku caawiyey waanan ku ilaalin doonaa oo axdi ahaan baan dadka kuu siin doonaa inaad dhulka hagaajisid oo aad ka yeeshid inay dhaxlaan meelihii hantida ahaa ee baaba'ay ilaah wuxuu maqlay baryadii masiixa oo kii qurumaha dartood loo qodbay ayaa noqonaya kan boqorradu ay u sujuudaan oo welibana jilib waliba uu u sujuudayo oo uu qirayo sayidnimadiisa haddaan horay idinku sii ambaqaadno meeriska kitaabka ayaannu iminka eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan samooyinkow heesa oo dhulkow faraxsanow buurahow heesku dhufta waayo rabbigu dadkiisii wuu qalbi qaboojiyey oo kuwiisa dhibaataysanna wuu u naxariisan doonaa haddaba danta ilaah oo ka leeyahay dunida waxaa xudun u ah israa'iil markii ay dhulkooda ku soo noqdaan ayaa waxaa farxad la dhawaaqi doona samada iyo dhulka ha yeeshee marka la eego sida xaalku u yahay maanta ayaan idiin sheegayaa in xeero iyo fandhaalba ay kala dhaceen wax walibana meeshoodii ma taagna waxaa hadalku uu ku jiran yahay inaan weli la gaarin wakhtiga uu nebigu sii sheegayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol lix iyo soddon ee kitaabka axdigii hore cutubka afartan iyo sagaalaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiinse siyoon waxay tidhi rabbigu waa iga tegey oo sayidku waa i iloobay miyaa naagu ilmaheeda nuuga iloobi kartaa inayan wiilkii uurkeeda ka soo go'ay u naxariisan bal eeg waxaan kugu calaamadeeyey calaacalaha gacmahayga oo dembiyadaaduna had iyo goorba way i hor yaalliin waxaa haddaba halkaasi loogu xaqiijinayaa inaannu ilaah dayrinin israa'iil ayaa isaga dayrisay baa la odhan karaa hase yeeshee ilaah weligii iyaga ma dayrin hase yeeshee ilaah weligii iyaga dayrin maayo saaxiibayaal haddii weli aad ka shakisan tihiin in ilaah israa'iil uu dayrin doono ayaan iminka idinku boorinayaa inaad qaybtan kitaabka quduuska ah akhrisataan waa cutubka sagaal iyo afartanaade haatanna waxaannu soo gaarnay maaddada ugu dambaysa cutubkan waxaana weeye in ciqaab meel loo dhigay kuwa israa'iil xusuuqa haddaba waa arrin ahmiyaddiisu ay sarrayso in israa'iil aan la dhibin oo welibana aan lagu gardarroon waxaa jira talooyin kitaabka uu ina siinayo waxaana weeye in hadalladii ilaah aanay isbeddelin marnaba qorniinkuna meelo badan ayuu taasi ku xaqiijinayaa waxaana hadalladaasi la qoray wakhti aan dhoweyn waxaa ku qoran kitaabka tirintii cutubka saddex iyo labaatanaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban sida tan markaasuu hadalkiisii sii watay oo wuxuu yidhi baalaakh kac oo maqal bal aniga ii dhegayso ina sifoorow ilaah ma aha nin been sheega mana aha bini'aadmi qoomameeya ma wuxuu yidhi buusan samaynayn ama ma wuxuu ku hadlay buusan yeelayn markii haddaba dhegayste aad akhriyayso aayadda laba iyo labaatanaad ee cutubka sagaal iyo afartanaad maanka ku hayso hadalladii balcaam ina bicoor waxaana haatan ishaaciyah oo leeyahay sida ku qoran aayadda laba iyo labaatanaad ee cutubka sagaal iyo afartanaad sida tan sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal eeg quruumahan u gacan haadin doonaa oo calankayga dadyoogan u taagi doonaa oo wiilashaada laabtooday ku keeni doonaan oo gabdhahaagana garbahooday ku soo qaadi doonaan meel laynoogu sheegay inaan israa'iil la dagaalanno laga heli maayo qorniinka waayo beri hore ilaah wuxuu ku yidhi iyaga kan idin habaara waan habaari doonaa oo kan idin duceeyana waan u ducayn doonaa hadalkiisa isbeddeli maayo weligiis oo weli waa sidiisii ilaah haatan wuxuu reer banu israa'iil u xaqiijinayaa in quruumuhu ay caawini doonaan dadkiisa wixii ilaah uu yidhaahdana waa sidii uu u yidhi hase yeeshee wakhtigaasi waa weli waxaannu haatan soo gaarnay dhegaystayaal cutubka kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah mawduuca cutubkan kontonaad wuxuu ka kooban yahay laba maaddo mid waxa weeye asbaabta reer banu israa'iil ilaah ay u diidday iyo diidmadii reer banu israa'iil ay diideen masiixa oo labaduba haatan waxyi ah diidmada israa'iil ay diidday masiixa ayaa iyaga jidgooyo ku noqotay barakadooda wuxuu dunida ugu yimid sida masiixoodii oo isagu wuxuu ahaa mid iyaga ka mid ah waxaa kitaabka uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka koowaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan wuxuu u yimid kuwiisii kuwiisiina ma ayan aqbalin maadaama labadaasi arrimood looga hadlayo cutubkan kontonaad oo isagu aan sidaasi u sii dheereen ayaannu ku horumaraynaa maaddada koowaad oo ah ilaaha aabbaha ah oo inoo sheegay asbaabta lagu diiday israa'iil waxaanan arrinkaasi isaga ah ka eegaynaa baalka sagaal boqol toddoba-iyo soddon ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka kontonaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay meeday warqaddii furniinka oo hooyadiin oo aan ku eriyey waase kuma kan ka mid ah kuwa deenka iga qaba oo aan idinka iibiyey bal eega xumaatooyinkiinna aawadood ayaa laydiin iibiyey oo xadgudubyadiinna aawadood ayaa hooyadiin lagu furay waxaa haddaba lagu hadlayaa halkan luqaddii waagaasi waxaa lagu fasaxay kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka afar iyo labaatanaad aayadda koowaad sharci fasaxaya in ninku naagtiisa furi karo haddii uu xumaatooyin dhowr ah oo la carabbaabay uu ka helo waxaa iminka israa'iil laga dhigayaa mid ku xidhan ilaah ma ahan sida dadku ay isku guursadaan laakiin xidhiir sokeeye ayaa ka dhexeeya ilaahna wuxuu leeyahay dembiyadooda aawadood ayaa lagu diiday israa'iil ama looga tegey haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ishaaciyah cutubka kontonaad aayadda labaad waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba markaan imid muxuu ninna u jirin oo markaan dhawaaqayse maxaa la iigu jawaabi waayey miyaa innaba gacantaydu gaaban tahay miyaa innaba gacantaydu gaaban tahay si ayaan wax u furan karin amase miyaanan lahayn xoog aan wax ku samato bixiyo bal eega canaantayda ayaan badda ku engejiyaa oo webiyaashana cidla baan ka dhigaa kalluunkoodu biyo la'aan aawadeed buu la soo uraa oo oon buu u dhintaa waa dhab in markii ilaah isagoo ruuxiisu la jiro masiixiisa uu yimid dunida aan la soo dhoweyn oo waa la diiday waxaaba ka sii daran in ay amreen in iskutallaabta lagu qodbo waxaa rasuul butros uu leeyahay maalintii bentekost sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan inkastoo aynan idin akhrin karin wakhtiga oo igu yar aawadii balse waxaad ka eegtaan dhegaystayaal cutubka labaad aayadda labaatanaad ee kitaabka axdiga cusub haddaba ilaah wuxuu inoo caddaynayaa xaalkaasi isaga ah waayo iyagu waxay diideen masiixooda oo goonni bay isaga dhigeen balse iminka aynu eegno kitaabka ishaaciyah cutubka kontonaad aayadda afaraad ee baalka sagaal boqol toddoba iyo soddon waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan sayidka rabbiga ah ayaa afka kuwa wax bartay i siiyey inaan ogaado si aan hadal ugu taageero kan daalan subax kastuu i toosiyaa subax walibana dhegtayduu u toosiyaa inaan wax u maqlo sida kuwa wax bartay kitaabka quduuska ah ayay waxbarashadu inoo soo martaa oo markii ilaah uu inala hadlayo dhegaystayaal waa inaannu maqalnaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka kontonaad aayadda shanaad ee baalka sagaal boqol toddoba iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan sayidka rabbiga ah ayaa dhegtayda furay oo aniguna ma aan caasiyoobin oo dibna ugama aan noqon waxa aayaddanu ay ka hadlaysaa isbixintii dhabta ahayd ee sayidkeennu iskutallaabta isku bixiyey waxaa laynoogu sheegayaa kitaabka baxniintii qiso ku saabsan haddii nin addoon ahi uu doonayo inuu sayidkiisa la sii joogo weligiis inuu sayidku dhegta ka dalooliyo isna weligiis ayuu sayidkiisa la joogi doonaa taasina waxay ahayd caadadii waagaasi haddii nin uu doonayo wanaagga sayidkiisa awgii inaannu ka tegin haddaba miyaad garatay sida sayid ciise masiix ay u saamaynayso aayaddaasi zabuurlaha oo tixraacaya dhaqankii iyo caadadii waagaas ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka cutubka afartanaad aayadda lixaad oo waxaa qayb ahaan qoran sida tan oo anna dhagahaygii waad ii furtay warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubka tobanaad aayadda shanaad ee baalka saddex boqol kow iyo sagaashan ee axdigii hore ayaa wuxuu leeyahay sida tan saas daraaddeed kolkuu masiixu dunida soo galay wuxuu lahaa allabaryo iyo qurbaan ma aad doonaynin laakiin jir baad ii diyaarisay haddaba masiixu jir buu noqday wuuna ina dhex joogay oo wuxuu ahaa qaadunkii ilaah wuxuu kolkii dambe qaatay jir ammaanan laakiin oo ay ka muuqdaan masaamiirtii iskutallaabta lagula qodbay wuxuu masiixu maqlay warkii ilaah oo wuxuu la mid noqday sida addoon sayidkiisa jecel uu dhegta mudac uga dalooliyo oo kale dhegihiisuna waxay u digtoonaayeen doonista ilaahiisa weliba wuxuu jeclaa dadkii uu dembiyadooda bixiyey oo samadana ku noqon maayo ilaa uu innaga halkaasi ina geeyo mooyaane haddaan horay idinku sii wadno oo aannu dhegaystayaal haatan eegno baalka sagaal boqol toddoba iyo soddon ee axdigii hore cutubka kontonaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan kuwii i karbaashay ayaan dhabarkaygii u duwey oo kuwii timaha iga rifayna dhabannadaydan u duwey wejigaygiina ceeb iyo candhuuf toona kama aan qarin haddaba aayaddan waxay qusaysaa masiixa waxaana la kaamilay markii la qabtay isaga waxaa kaloo sidii loo liiday qoray matayos markos iyo yooxanaa oo welibana wejiga ayaa looga candhuufay oo waa la karbaashay oo welibana la quursaday waxaan jecelnahay inaan ismoogaysiinno sidii masiixa loo silciyey ama loo xasuuqay hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa in giddi siliciisii horay loo waxyooday lawada kaamilay markii uu dunida yimid iminka waxaannu soo gaarnay dhegaystayaal maaddada ugu dambaysa ee cutubkan waana tan qusaysa in ruuxii ilaah haatan uu sii sheegayo in dadku ay ku kalsoonaadaan wiilka si bal aynu arrinkaasi ku ogaanno ayaannu dhegaystayaal haatan eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka kontonaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan bal yaa idinka mid ah oo rabbiga ka cabsada oo codka addoonkiisa addeeca kan gudcurka ku dhex socda oo aan iftiinka lahayno magaca rabbiga ha aamino oo ilaahiisa ha isku halleeyo kuwiinna dabka shida oo ololka isku hareeya oo dhammow iftiinka debkiinna iyo ololka aad shidateen ku socda waxaas gacantaydaad ka heli doontaan oo waxaad ku jiibsan doontaan tiiraanyo haddaba ruuxu wuu ina kicinayaa oo wuxuu ku hadlayaa hadallo naxariis leh iyo weliba kuwa canaan ah si aynu ugu kalsoonaanno addoonka ilaah haddaba waxaa daba socota digitaan oo waxaa la leeyahay nin waliba oo fahamkiisa ama garashadiisa ku socda tiiraanya u dambayn doonta waxaa dhammaanteen laynaga doonayaa inaynu ku soconno runta hadallada ilaah oo kii ay la noqoto inuu ku socon karo iftiin isaga un uu samaystay balaayaa u dambayn doonta waxaa dhegaystayaal intaasi aynu ku soo koobaynaa cutubkii kontonaad oo aynu ku soo aragnay sifaalaha masiixa hadday noqon lahayd siliciisa iyo weliba qidmayntiisii oo la sii waxyoonayo waxaana haatan aan idin bilaabaynaa cutubka kow iyo kontonaad ee kitaabka nebi ishaaciyaah mawduuca uu ka kooban yahay cutubkan kow iyo kontonaad ayaa waxaa ugu horreeya halkii markii hore ay israa'iil ka yimaadeen taariikh ahaan waxaa kaloo laga hadlayaa mustaqbalkoodu siduu noqon doono iyo weliba faallo kooban oo laga bixinayo xaaladda ay markaasi iyada ah ku sugnaayeen haddaba suuragal ma ahan inaad akhrisataan cutubkan haddaydan garanin in ilaah ujeeddo wanaagsan uu u hayo israa'iil mustaqbalka isla sida uu mustaqbalka wanaagsan ugu hayo kiniisadda iyo weliba kuweenna masiixiyiinta ah ayaa ilaah mustaqbalka wacan uu ugu hayaa reer banu israa'iil digniin buu ku soo dhammaaday cutubkii kontonaad oo waxay lahayd haddaan idin dulmaro kuwa iftiinkooda ku socda balaayaa u dambayn doonta ilaahna wuu kala dhigay xaalka ku saabsan kiniisadda iyo israa'iil ha yeeshee dad baa wixii israa'iil loogu tala galay u macnaysta si aan ilaah u odhan masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin